tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay xalay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku qaaday salgigyada militari ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa waxaa isa soo taraya dowladda federaalka iyo xubnaheeda oo cabaaraynaya weerarkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in si adag ay u cambaaraynayaan weerar ay cudwaan iyo xadgudub ku tilmaameen oo ay iiraan ku qaaday xarumaha ciidan ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan uu wax u dhimayo waxa loogu yeero qawaaniinta caalamiga ah islamarkaan uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dalka qatar sida ay hadalku dhigtay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay in arrintan ay ugu leedahay sidii ay maraykanka iyo qatar ugu heli lahayd kaalmo dhaqaale kadib markii ay dhowaan xaqiijisay in shisheeyaha caalamka ay ka jirteen dhaqaalihii ay horey ugu heli jirtay